جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maamulka shahaadaradirirka ee jubbaland ayaa taliyaha sirdoonka kooxda riddada ee gado u qabtay in saddex maalmood gudahood uu kaga baxo beled xaawo kooxda riddada soomaaliya ayaa ka qayb gashay kulan dhex maray dowladaha dalalka aan badda lahayn wilaayada islaamiga ee gado ayaa gurmad caafimaad gaarsiisay qoysas ka soo barakacay degmada beled xaawo oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo munaasabad ay diya ku kala qaateen laba beelood oo walaalo ah ayaa ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya qarax xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka lafoole ayaa lala eegtay fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku sugnaayeen waxaana ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhanka gado ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku weeraray guriga guddoomiyaha maamulka riddada ee degmada buurdhuubo murtadka lagu magacaabo xasan maxamed cali waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaalo u ahaa murtadka la beegsaday dhanka jubbada hoose qarax shalay ka dhacay afaafka hore ee xerada kufaarta kenya ee degmada afmadow bakhtiga waa hal sargaal oo kenyaati ah dhaawacna waa laba askari oo isla kufaarta kenya ah dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mararaane ee gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa la baahiyey sawirada qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed waxaa dhowaan la baahiyey sawirada qaraxyo si ba'an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ah kuwaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose qaraxyada ayaa lala beegsaday kolonyo murtadiin ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano alfa guruub ee ka tirsan nisa oo ka soo baxay magaalada muqdisho sawirada la baahiyey oo gaaraya ilaa afar iyo toban sawir waxaa ka muuqanaya sida qaraxyadu ugu halaagsameen maleeshiyaadka murtadiinta alfa guruuba uguna burbureen gaadiidkooda sawirada ugu horreeya ayaa lagu arki karaa sida qaraxyadu u burburiyeen gaadiidkii ay wateen cadowga iyadoo lagu arkayo mid ka mid ah gaadiidka qaraxyada haleelay oo saaran geedaha iyo sidoo kale hilbaha murtadiinta lagu soo afjaray howlgalkaasi kuwaasoo iyagoo gogo'an lagu arkayo sawirada qaybaha dambe ayaa lagu arkayaa agabyo ciidan oo murtadiinta ay ugu carareen goobta kuwaas oo ugu dambeyn la wareegeen ciidamada mujaahidiinta qaraxyada ayaa haleelay laba gaari oo cabdibilayaal ah waxaana halkaasi ku dhintay sagaal askari oo murtadiin ah oo ka tirsan maleeshiyaadka alfa guruub ah oo qaar ka mid ah hilbahooda duurka laga soo aruuriyey iyadoo murtadiinta qaraxyada lala beesaday ay horay u sii jiiteen mid ka mid ah cabdibilayaashii laga qarxiyey halka midkii kale iyo agab ciidan oo ay goobta uga tageen ay ka soo muuqanayaan sawirada la baahiyey mahadsanid marwan maamulka shahadaladirirka ee jubbaland ayaa taliyaha sirdoonka kooxda riddada ee gobolka gada u qabtay in saddex maalmood gudahood uu kaga baxo beled xaawo sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abushayba wararka ka imaanaya gobolka gedo ee dhaca koonfur galbeed dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay mar kale ka aloosameen laba degmo oo dhaca cudud beenaadyada kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa soo buux dhaafiyey deegaano kaabiga ku haya degmada beledxaaw ee ku dhow xuduud beenaadka kenya sida laga soo xigtay dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka oo wata gaadiidka tiknikada ayaa ku sugan deegaan shan kilomitir oo qura u jira beledxaaw halka ayayna ka abaabulayaan duulaan hor leh oo ay doonayaan inay ku ekeeyaan maleeshiyaadka kooxda ridada ee uu wato cabdirashiid inakorey ee ku sugan magaalada beledxaawo saraakiil ka tirsan maamulka ridada axmed madoobe ayaa odayaasha doolow iyo beledxaaw u sheegay in taliyaha sirdoonka kooxda ridada ee gobolka gedo uu haysto fursad saddex maalmood ah oo uuga bixi karo beledxaawo wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in magaaladan lagu loolamayo ay soo duldegeen ilaa laba ciidan oo kasoo kala gurmaday doolow iyo dhoobley dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya ee ku sugan degmada doolow ayaa odayaasha degmadaasi ku wargeliyey in ay soo xirayaan cabdirashiid inakorey haddii uusan sida ugu dhaqsiyaha badan uga bixin gobolka gedo sidoo kale diyaarado hub iyo ciidan sida ayaa shalay ka degay xerada u k ee bannaanka degmada beledxaaw diyaaradaha ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan ka wada tirsan murtadiinta ayaa doonaya in mar kale ku dul dagaalamaan shacabka rayidka ah ee ku dhaqan beledxaawo wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in mar kale barakac lixaad leh uu ka bilowday magaalada dadkii isbuucan kadib markii dagaaladu ay qaboobeen soo guryo noqday ayaa mar kale qax bilaabay kadib markii ay dareemeen dhiilooyinka colaadeed ee ku dul hoganaya mahadsanid abushayba kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayb gashay kulan dhex maray dowladaha dalalka aan badda lahayn sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir ka dhacay magaalada awaazah ee dalka turkmenistan kaasi oo uu soo qabanqaabiyey urur galeedka qaramada midoobay shirkan ayaa waxaa isugu yimid wufuud ka kala socday wadamada adduunka ee aan badda lahayn waxayna kooxda ridada u dirsatay nin lagu magacaabo isaaq maxamuud mursal oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ridada iyo xubno kale wadamada caalamka ee aan badda lahayn ayaa ka doodayey sidii ay u heli lahaayeen marinbadeed dadka soomaaliyeed ayaa arrintaasi si weyn ugu warceliyey waxayna ku tilmaameen mid khatar ah oo muujinaysa sidaa ay kooxda ridadu u dafirayso khayraadka biyaha ee allah uu ku manaystay dalka soomaaliya waxay dadka qaarkood tani ku fasireen mid muujinaysa in kooxda ridada ay bad la doonayso xabashida itoobiya oo horey u sharciyaysay inay ku wareejiso qaybo ka mid ah biyaha soomaaliya mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee gada ayaa gurmad caafimaad gaarsiisay qoysas kasoo barakacay degmada beledxaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya wilaayada islaamiga gado gaar ahaan maktabka caafimaadka ee wilaayada waxa uu gurmad ballaaran gaarsiiyey qoysas badan oo kasoo barakacay magaalada baledxaawo dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo kusoo barakacay deegaanka tolobarwaaqo qoysaskan la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ayaa waxay tiradeedu gaaraysaa ilaa iyo toddoba boqol oo qoys iyagoona loo sameeyey baaritaano kala duwan iyo daawooyin la siinayey intay socotay daawaqaybinta iyo baaritaanada ayaa waxaa halkaasi kula kulanay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan dardaaranka aan siinayno waa dardaaran iska cad dadka soomaalida oo muslimiinta inay wax fahmaan baa fiican marka ma ninka dadka shacabka dhibaataynhayo oo dhacahayo oo dilahayo oo kufsanahaya nabad ilaalinhayo mase ninka lagu soo qaxahayo marka colaadda iyo dhibaatadu ay dhacday naftooda iyo maalkooda markay dadku baryageli waayeen dadka ay ku soo carareen oo haddana maaragtay amniga helay oo caafimaadka iyo daawada helay baa nabad ilaalinhayo marka waxaan leenahay dadku inay mustaqbalkooda ka fakaraan aayahoodana ay dhedhamiyaan waa munaasib waxaa kaloon u sheegaynaa meesha lagu dirirahayo dad tiradoodu yar tahay baa barakicinaya dadkaas muslimiinta oo kumanyaanka qof dhaafaya waxa barakicinaya dhibaatada u geysanaya waa dad yar oo farakutirisa weeye waa dad hadday damcaan inay iska qabtaan maaragtay ay iska qaban karaan waxaan leenahay marka degmada balaxaawo waxaa ku nool dad muslimiina oo fara badan oo kumaan kum ah dadka maanta dhibka u geystayna dad tira yar oo taya yar weeye waxaan leenahay iska qabta iska dhiciya la dagaalama af iyo adinba kula dagaalama deegaanka adinkaa u dhashay adinkaa ilaahay idin makaniya adinkaa mas-uuliyaddeeda maalinta qiyaama ilaahay subxaanahu idin weydiinayaa gaalo waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala nafteedana wuu baneeyey in la dilo maalkeedana wuu baneeyey in la dhaco waxaa weye cirdigeedana sharafteeda wuu baneeyey dadki marka noocaasa inuu adinka idin banaysto arrin khalad ah weeye waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed oo ku nool meelaha riddadu ay ka taliso ha iska qabtaan riddada iyo gaalka iyo gaala raaca way iska qaban karaane ha iska qabtaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid dadkii la gaarsiiyey gurmadka caafimaadka ee loo sameeyey baaritaanada iyagoona ka mahad celiyey gurmadka ballaaran ee la soo gaarsiiyey una duceeyey mujaahidiinta waxayna sidoo kale sheegeen inay baahi weyn u qabeen gurmadkan la soo gaarsiiyey ee dawo qaybinta beled xaawaan ka soo cararnay midaa fiicdi baan ka soo cararnay ilaahay baa ku mahadsan haddana meel nabadgelyo aan nimid marka daawana waa helna iyo soo dhoweyn inta ka dhexe wallaahi maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka barakacay waa lasoo dhoweeyey daawo fa- samafalaha la siiyey qofkii xanuunsan aad baa loo daaweynayaa daawo ku filan oo tayo leh baa la siinayaa ilaahay baana ku mahadsan xarakada mujaahidiinta iyo maaragtay soo dhoweynayso ilaahay baana ku mahadsan dadkana way caawinayaan soo qaxay iyo deegaanka dadka ku noolaa iyo dadka soo barakacay aad bay u caawinayaan daawo tayo leh yaa nala siinayaa anigan hadda hadlahayo daawo aanan weligay iyo allahay aanan heli lahayn qarashkeedana aanan awoodi lahayn baa la i siiyey ilaahay baana ku mahadsan waana u mahad celinaya xarakatulmujaahidiin wallahi aad baa naloo soo dhoweeyey aad baa naloo caawiyey guryaa nala siiyey daawaa nala siiyey waa maxaan ku radaa tacaawun fara badan baan helnay annagu dadka soo barakacay baan ahayn oo beled xaawo waana la wanaajiyey daawooyin baan helnay magaalada nadi baan imaanay wadanka gaalada ilaahay baa naga keenay marka daawo fiicanna waan helnay ilmihii naga wada qandhaysnaa marka walaalayaal waxaan u duceynaynaa khayr iyo bashaara inay kugu duceynaynaa ilaahay koraan ka dhigaan leenahay muslimiinta gaaladana allah jebiyo maasha allah maasha allah qamco furan baana lagu soo dhoweeyey walaalaheen ayaana u imaanay oo mujaahidiinta ah si wanaagsan ay noola dhaqmeen qamco furan wanaag dirimaad aad baa ugu fiicanah alxamdulilaah daawo aad u fiicana waana la siiyey caruurta aadayna iga wal xanuunsaday meesha markaa imaaday anigaan hadda kula hadlayo xataa goos baan hameen hore iyo hameen saddexaadba ka seexan waaye shalay ayaa daawo la isiiyey gooska alxamdulilaah ilaa baa mahad iskaleh marka walaalaheen allaha kor ka dhigo ilaa waxaan ka bareenaa siday noo soo dhoweeyeen ilaa yakna jannada loogu macsuumo markaas waxaan toban caruur aan watay toban caruur aan qacmaha aan kasoo qabtay maxaa la dhihi jiray magaalada ay ku dhasheen dhibaatada elada adiga laftiga xataa waa suureysan kartaa oo baabuur aan maarkana ishaga laba boqol dolar kaa qaadanayo ay tahay meel aad biyo iyo maarkana ishaga abaad aan u wadanin oo hoobi- hoobiyo kugu socdo dhibaatadee leedahay waa waad gareemi kartaa laakiin alxamdulilaah anuu marka horeta meeshaan maxaa la dhihi jiray ma isdheheeninba maxaa la dhihi jiray guryo iyo waxbaad ka helaysaa laakiin qamco aad u wanaagsan ayaana lagu soo dhoweeyey soo dhoweyn wanaagsan baan helnay gogol baan helnay alxamdulilah daawaan helnay alxamdu alshukur rabbi alcaalamiin ilaah baa mahadaas iskaleh iyo walaalaheen maxalugtiishaan u imaanay oo mujaahidiinta ah marka alxamdu alshukur rabbi alcaalamiin ilaah baa mahadaa iskale iyo walaalaheen goysasan barakacyaasha gurmadka la gaarsiiyey ayaa waxay kasoo barakaceen dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada baled xaawe ee u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya ee xasan gurguurta iyo kuwa axmed madoobe kuwaasoo ku dagaalamay magaalada baled xaawo iyadoona shacabka uu kusoo gaaray dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed mahadsanid casam maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bacy ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman weli waxaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee bacy si toosa uga socda xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya taasoo hadda lagu sii baahiyey deegaano badan tuulada hobashoole oo aada ugu dhow deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey dowradan taas oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol iyo toddobaatan ruux oo ka mid ah bulshada deegaankaas oo rag iyo dumar ka kooban dowradan oo socotay muddo hal bil oo xiriir ah waxay xambaarsaneed duruus muhiim ah oo ku saabsan salaadda iyo shuruudeeda muddadii ay dowladda socotay ay dadka deegaanka uga faa'iidaysteen qaabkii ugu wanaagsanaa ugu horeenna waxaa munaasabadii gebagabada laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowladda iyo waxyaabihii ay diiradda saaraysay unoo geeki roogna hoobashoole oo kumida degmada baydhow walaayada islaamiga baay may baan fadhiynaaha xamlo oo degmada baydhow ka socoto dowlaad ku dhaladaan inilaa gebagabaahay xamladaasoo magaasha laaraw salluu kamaa ra'aytumuun yusalli salaada tukuda sidaan in aragdan inun tukudanahu ilaahay ley tangeedaa may waa lafaday umutamay waa salaadii onti sidina muhammad untukudaan oo xamladaas oo shicaar shanaey asalaatu miftaaxu aljanna ee salaada may waa ahaan jannaada furaashew hadaf kula kulahayay hamladan may bahaytayhi anti bulshada muslimiinta eh ee may waa salaadiyo nagato tii nabilaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam oo daawadiisaas kadir ilaahay fadijay subxaana wa tacaala insha allahu xamladaas taasi ayaan fadhiyna sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka hobashoole ee dowladan loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi
may waa walaayida siisimba dareemasaan unu aradun hukun hakelayaha kadeerni may waa ana may jareeha lixdan iyo honayow sadesini jare hukun kaleha arag hukun kale oo hukunkiisi aad bara silay dhugan lahay silay ulaadan dhalaay hukunkaas may waa walkallaydadla baraayo unoo latiininana baraayo lankiin inkoynana may waa labaatan shilin oo beesadana beesa neeferingeela gadaw ganaxna noo gadaw yaha roogni haddana ma ilaahay ka mahadsanaaha unoonana baraw diinkii oun ilaahaynin abuuri ini una gudanob ilaahaynin abuuri oo laka cibaadaysadaa inanana baroodna hanin qaado meel kasna nin hokoy tan yeedee may waa may kamahadsan ilaahay subxaanahu watacaala iyo fadija iyo kamahadsan fuma walaayida kamahadsan gobol iyo degme iyo amiirka guud antiiba oo arrintan hagalgaada iyo kamahadsan may kale ka dareey reer hoobishool ini walbaratan may waa hamigiisin dhisangeliya arag oo haytan may waa dowladan tuuliyaal badan saata amiirka siin sheegay amiiru dacwa siin sheegay tuuliyaal badan ayaa inta noo jiran maheln nasiibkiisangaadhaan maheln intii walaayadan hati doori sheegno inti nagati dooridan ini afar ishan wali ete mooji horta afar ete ona niin sheenaw inti layna niinka sheenaw oo waana may waa hordhaan tawxiidan la akriyaay hordhaan tawxiid iyo aridun laka akriyaay markan dadka reeroobishol ma inka digay dadka jafoo jeeraano madiyoone dooridu la kooyi may waa ankooyane may waa dhuumadaayaan walwiingasinkamoganandhuumateena doorida kooy muslimiinti dowladan haninga galadaynin sheenti yang madiyaan intaasku dib may fadaane lanki sagiire inyar dadka ilanki balange inyar ilanki inwiin migile ilanki inyar inwiin balange dowladan gowli degmi lankenalagaal ilahi khayr siya may fadaane inini insocod siaxta anbilawni haat iya fadaan ilaahay ankamadiyaane may ankamadiyaane amiirka guudanka wenyi abubeyde ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay islamarkaana madasha kelimaad dardaarana ka jeediyey suldaan xasan maxamed ibraahim iyo suldaan aadan cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay markan saa sababtiye ini salaada dadka regaah masaajida sheenan jamaacooyinka likoyan hanraabta idiya ka tukata yaa fadla badan widiba haddii masaajid kooyo bateen safka safka inka dambe reer jaroon fadla badan warja saasu markan tan salaadan anta gaabanaa kugbahe waryaable dedaalahay tan dedaalkin alka daram dadkii may waa jiilka geeka diinta dadka maamul fadaayaa tin waana ta geeka halkin eed baan wanaagsanya gaala yaaba guurtay hoob gaala luwaay dadka erada maamul faday gaarjon ulaad nagada faden gaarjon gaariyin nagada faden tin ha ka dhowaada dedaalka dedaalka dare maysan lana reer rubinshool eeda eeda la toofiido hasiin hasiin waafaqti alxamdulilah walaha ta ardayla siina dardaarmahay maata firiska may la reey walaha hoobis rooro mareer lum dhawaa horan rooro leeha walay waana hata la siin kana nagahay ardayda hor dadkun horan ka heena buraarigeema horan ka heena la lisig lea ilaahay horse arday siin buraariji khayri khayr badan waa hortuba arday la siin ka tuhmaay walaa laha siin kor qaaday intun tuule laha siin kor qaaday inta kitaabo la siin sheenay isaasan lena tankala madi aan ta afkay oo nogobadii ka hadalaw anti hatta arday la siin sheegay galantiin ay ku banay inti dambana dhamaatirada ulmaba ilaahay seegna siibay ardayda ee oroodinka jarte bidateedinka jarte meel kasta biroogde asalkii hore lankii ulme la argoon haaday aawow hoobleer lambeerlin falaambo halaagolin lafoofo ambo saadolin waraabiyaoleel argaayme kooy ardeed walaka barey kitaabkan wakin akriyay malherfane malheli jarne toofiiga ilaahay dad hawaafiji alxamdulilah ulmaadiyaba kitaabsha liwareegdo hayta geeglan walku qaadad leylwaaysinya dadkii walku qaadad ilaahay siinka weel taasna waa siinka do-ayan alxamdulilah horey xamlada salaada waxay sidoo kale gaartay deegaano badan oo saga magaalada baydhabo kuwaasoo wax badan ay ka faa'iideen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi mahadsanid bashiir inta warkan mid ka xiga aan ka kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu